waxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal barqa wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba ad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaalada cadaado iyo siddeetan iyo siddeed dhibic cibar magaalada dhuusabareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug barnaamijka falaqaynta dhegeystayaal subax walba ayaad dhegeysataan marka laga reebo subaxnimada jimcaha qodobada saakaha dhegeystayaal barnaamijka ku maqli doontaan haddii allaha awoodale laga helo waxaa ka mid noqon doona xildhibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliya oo ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo tacsi u diray qoyskii iyo heladii uu ka baxay mas-uulkaasi waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaan dowladda federaalk soomaaliya oo beenisay wararka sheegaya in hay-adda niisa ay gacan siiso dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalama gudaha waddankaasi kenya waxaad dhegeysan doontaan war qoraal oo ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya haddii allaha waddan laga helo qodobada kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona israsaaseyn khasaare geysatay oo xalay ka dhacday magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland tirada dadka laga helay covid ntenna waxaa lagu soo warramayaa inay korortay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan shiinaha oo cabasho ballaaran ka muujiyey dadka ka imaanaya waddanka ruushiya intaasi dhegeystayaal qodobadaas iyo wixii kale nagu soo korra ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare isla asaga ayaa ii farsamaynaya istuudiyaha koowaad ee cadaado istuudiyaha labaad ee magaalada dhuusamareebna waxaa ii farsamaynaya saaxiibkii cabdifataax fiyaad anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiin doona dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijkan waxaad dhegeysan doontaan xibintii xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan gebagabadana waxaan idii hayaa saaka
asargaabkii cadceed oo iftiinka la ciidhay caraabay sideeda codkaagu eji asargaabkii cadceed oo iftiinka la ciidhay caraabay sideeda codkaagu eji
gabagabada barnaamijka ayaad dhegeystayaal dhegeysan doontaan abwaan cabdinaasir ciro iyo dhaantidiisa cusub ee casargaab dhegeystayaal barnaamijka u diyaar garow wanaagsan waxaa dhegeystayaa saaxiibayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan waa siddeed iyo tobanka bisha afraad sanada labaatan labaatan aanu ku bilaabane dowladda soomaaliya ayaa beenisay warar ay baahiyeen warbaahinta waddankaasi kenya kaas oo lagu sheegay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ay gacan siiso dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalama gudaha waddankaasi kenya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya ayaa si adag loogu beeniyey eedeymo loo soo jeediyey hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo dhowaan lagu daabacay wargeys laga leeyahay dalka kenya dowladda soomaaliya ayaa caddaysay in hay-adda ay u taagan tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab warbixinta wargeyska ayay ku tilmaamtay mid mara habaabina warbixintaas ayaa qeexaysa in wargeyska uu helay cadaymo ku aadan xubno ka mid ah hay-adda niisa ay taageeraan al-shabaab si weeraro looga fuliyo gudaha dalka kenya wargeyska waxa uu soo bandhigay warqado ku saxiixan yahay sarkaal ka tirsan hay-adda oo wargeyska uu sheegay in lacaga uu ugu diray dhaqdhaqaaqa al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in arrintaasi ay tahay mid been abuura waa hagaag dhegeystayaal qeybihii hore barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaa ad wala dhegeysanaysaan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inuu ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya magaalada muqdisho waxaa habeenkii xalay ahaa ku geeriyooday xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kaasoo lagu magacaabi jiray xildhibaan aadan xasan cali jamhuuriya allaha u naxariistee marxuumka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ku xanuunsanayay isbitaal kalkaal ee ku yaala muqdisho waxaana geeridiisa xaqiijiyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka soomaaliya sidoo kale geerida xildhibaanka ayaa waxaa ka tacsiyey wasiiro xildhibaano iyo siyaasiyiin kale iyagoo tacsi u diray qoyskii qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed uu ka baxay xildhibaan aadan xasan jamhuuriya wararka qaar ayaa sheegaya in xildhibaan jamhuuriya la xanuunsanayo cudurka sonkorta iyadoo ugu dambeyn naxay uu geeriyooday cudurkaasi isagoo ka mid ahaa guddiga maaliyadda golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waa hagaag markaana muqdisho tirada dadka laga helay covid nteen ee magaalada muqdisho ayaa lagu soo warramayaa inay korortay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyadoo gudanaysa waajibka ka saaran inay la wadaagto bulshada soomaaliyeed hadda wixii ku soo kordha xaaladda caabuqa covid nteen waxay bulshada la wadaagaysaa qodobadan ayaa la yidhi war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka soomaaliya afar iyo labaatanki saac ee u dambeeyey waxaa cudurka la baaray ama laga baaray afartan iyo toddoba qof waxaana laga helay cudurka covid nteen soddon iyo lix qof taas oo ka dhigaysa tirada guud ee la xaqiijiyey boqol toban iyo lix qof bukaanada cudurka laga helay ayaa toddobiyo labaatan ka mid a waxay yihiin rag halka sagaal ka midana ay yihiin dumar soddon ka mid ah waxay da-dooda u dhexaysaa labaatan ilaa soddon iyo sagaal sano oo ah siddeetan iyo saddex boqolkiiba shanta ka mid ahna waxay da-dooda u dhexaysaa afartan ilaa konton iyo sagaal sano oo afar iyo toban boqolkiiba hal qofna waxa uu ka weyahay lixdan sano sidoo kale waxaa cudurka koronaviruska u geeriyooday hal qof oo da-diisu ay tahay lixdan sano kaas oo u dhintay ama ku dhintay magaalada muqdisho maalintii shalay ahayd waxaana tirada guud ee dhimashada noqonaysaa lix ruux si aad naftaada midda qoyskaaga iyo tan bulshadaba u badbaadiso ku dadaal faradhaqis waa faradhaqasho joogtaa adinkoo isticmaalayo biyo iyo saabuun muddo ugu yaraan labaatan ilbiriqsi ah aan ku dadaalno kala fogaanshaha iskana yarayno isu socodka aan muhiimka ahayn ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waxaad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado halka magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug aad naga dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibar magaheertiisa markaana garowe maamulka puntland ayaa joojiyey salaadaha jamaa waa salaadaha jaamaca ama jamac ahaanta masaajidda loogu tukado maamulka puntland ayaa soo saaray amar lagu joojin in salaada jimcaha iyo jamaacada lagu tukado masaajida ku yaala magaalooyinka maamulka puntland inta uu socdo faafista cudurka covid nteen war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga loo xilsaaray coronavirus ayaa lagu xusay in sidoo kale ay tallaabo adag ka qaadi doonaan dadka sida dhumaalaysiga kusoo geliya deegaanada maamulka puntland qaadka war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay dhammaan deegaanada maamulka puntland oo ka hirgelay bandow si looga hortago cudurka coronavirus go-aanka maamulka puntland ee joojinta ismaatanka masaajida ayaa hirgalay waxaana la faraya hay-adaha ammaanka maamulka puntland inay hirgeliyaan sida u dhaqsiyaha badan waxaa maamulka puntland ay sheegeen in loo baahan yahay dadku inay guryahooda ku tukadaan islamarkaana aan masaajida salaada jamaca lagu tukan waxaana ay ugu baaqeen culummada iyo sidoo kale dadka iyagu gacanta ku haya masaajida in arrintaasi la fuliyo dadkana aan loo ogolaan in masaajida ay yimaadaan oo ay guryahooda ku tukadaan wahegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado israsaaseyn ayaa lagu soo warramaya xalay ka dhacday magaalada garowe taas oo sababtay khasaare ee dhaawac soo gaaray askar ka tirsan ciidanka puntland iyo sidoo kale qof shacaba wararkaanu ka helayna magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ayaa waxa ay sheegayaan halkaasi xalay saqdii dhexe ay ka dhacday israsaaseyn khasaare geysatay israsaaseynta ayaa si gaara uga dhacday albaabka hore ee isbitaalka guud ee garowe taas oo dhex martay ciidamo ka tirsan daraawiishta puntland iyo rag hubaysan dad gabjoogayaal oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen israsaaseynta ay timid kadib markii rag hubaysan ay is-hortaag ku sameeyeen aas la doonaya loo sameeyo sarkaal ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland oo shalay ku geeriyooday dagaal dhex maray ciidamo ka oo tirsan maamulkaasi wararka ayaa intaas ku sii daraya in rasaaseynta ka dhacday garowe ay ku dhaawacmeen laba qof oo mid uu yahay askari ciidanka midka kalena uu yahay dadkii iyagu is-hortaagga samaynayay shacabka ahaa kuwaas oo la dhigay isbitaalka garowe sidoo kalena waxaa gacanta lagu dhigay raggii hubaysnaa ee diidanaa in la aaso marxuumka islamarkaana markii dambe la aasay marxuumkaasi weli ma jirto wax warar ka soo baxay saraakiisha ciidamada maamulka puntland oo ay uga hadlayaan shaqaaqadii khasaaraha geysatay ee xalay ka dhacday magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal oo iyadoo xarun u ah maamulka puntland waa hagaag saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigay wiil yar oo ka soo goostay dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanka jannaal ee gobolka shabeellada hoose waxa ay soo bandhigeen wiil yar oo isku soo dhiibay kaas oo sheegeen inuu ka tirsana dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha deegaanka jannaale cabdiraxmaan al cadaala oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay wiilka yar ee ka tirsana al-shabaab horey looga afduubtay waalidkiis waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale saraakiisha ciidanka ayaa tilmaamay in wiilka isku soo dhiibay ciidanka lagu magacaabo maxamed aadan isaaq oo shan iyo toban jir islamarkaana ka soo baxsaday al-shabaab lana soo dhoweeyey ciidamada dowladda ayaa bil ka hor la wareegay janaale ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo in muddo ay ku sugnaayeen al-shabaab waxaana saraakiisha ciidanka dowladdu ay sheegeen inay isku soo dhiibeen dhallinyaro ka soo baxsatay al-shabaab markaana hirshabeelle madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa waxa uu ka hadlay xanuunka dunida dhibaatada badan ku haya ee covid nteen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa ka hadlay xaaladda cudurka halista ee koronaviruska oo kiisas dhowra laga helay gudaha magaalada muqdisho isagoo waraysi siinayey madaxweyne laare waa madaxweyne waare laanta af soomaaliga ee b b c da ayaa waxa uu sheegay in cudurka koronaviruska uu yahay mid halisa oo aan daawo lahayn loona baahan yahay si wada jira faafistiisa looga hortago waxa uu sheegay madaxweyne waare in isagu uu caafimaad qaba hase yeeshe uu iskarantiilay kadib markii uu isaga shakiyey inuu ka mid ahaa dadkii la kulmay wasiir dowlihii wasaaradda cadaaladda hirshabeelle xildhibaan khaliif muumin oo ka mid noqday dadka cudurka koronaviruska ugu dhintay gudaha soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in hirshabeelle ay u baahan tahay qalab caafimaad ee la geeyo xarumaha ay diyaariyeen dadka ama u diyaariyeen dadka lagu karantiilo waa xarumaha ay u diyaariyeen dadka lagu karantiilo ee ku yaala magaalooyinka jowhar iyo beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe wuxuuna tilmaamay in kiisas cusub aan weli laga helin hirshabeelle ugu dambeyn madaxweyne maxamed cabdiwaare ayaa ugu baaqay dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedyada mucaaradka qabaa'ilada inay u istaagaan si meel looga soo wada jeesto lana waa sidii meel looga soo wada jeesan lahaa dhibaatada cudurka koronaviruska loogana sababta bixin lahaa dadka soomaaliyeed meelna la yskaga dhigo khilaafaadka dadka u dhexeeya waaga saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii dambe ee isla soo gaarnay barnaamijka dowladda shiinaha ayaa cabasho waxa ay ka muujinaysaa dadka ka imaanaya ruushka ee iyagu qaba cudurka covid nteen shiinaha ayaa soo sheegay toddobiiyo labaatan kiis oo cusub oo coronavirus ah sidoo kalena loo yaqaano covid nteen dowladda shiinaha ayaa sheegtay in dhammaan ay ka yimaadeen gobolka waqooyi bari ee xadka la leh ruushka labaatan ka mid a kiisaska cusub ayaa ku sugan gobolka ilinjingi oo ay ku jiraan oo ay ku jiraan saddex iyo toban u dhaatay shiinaha oo dhowaan ka soo laabta ruushka kiisaska la xaqiijiyey ayaa wadarta guud noqonaysa sideed waa siddeed boqol labaatan iyo toddoba kun sagaal iyo sagaal iyo toban qof kuwaasoo toddobaatan iyo toddoba kun iyo labaatan iyo sagaal ay ka soo kabsadeen dhimashada rasmiga ee shiinaha ayaa kor u dhaaftay afar kun lix boqol soddon iyo laba sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta wuhan oo ah magaaladii ugu dhibaatada badnayd shiinaha iyo guud ahaan dunida uu ka soo bilowday cudurka koronaviruska saaxiibyaal dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkan isla soo gaarnay qaybaha dambena waxaan idiin soo gudbinaa saaxiibada kalamaan
warkhiyaaray bandowgii xalay ma la iska diiday war ma irgalay xaal la bannadoo awal la dheelayay war horta bandow iirka barafooka maxay kala yihiin war bandow i marshallow mayshal iyin labaduba qofkii soo baxda ha la dilo waayo anigu horta bandow baan idiin aqaan waana leesma nuuxnuuxi karo cabdullaw baadow markaan magaalada soo galaa laygu caayi jiray mana dhihi karti mar dambe ilbaxma tahay hee hay cunin xanay caddayntaasaba ka darani war bandow haddaa maqashiin waa maana aalto war adiga ma talyaanigaa kaa tegay you people are you in lockdown waran dhaawdhaawtii magorada bandowga halay walyara ka baradii lamasaa guriga halka jiroy lamasaa walayga dambeeno lamba meelifadaw maroya ka baradii war horta ha nala waalanine kow erayga bandow anugu af soomaaliga meeluu ka soo gala ma aqaane macnihiisu waa xayiraad bandowgii maalmo ka hor lagu baaqay wakhtigiisii marka la joogo oo la rabay dadku inay xaafadooda ku xadhoodaan bulshadii waxay u soo bambaxday inay bandowgu siduu u eg yahay arkaan iyada iyo ciidamadii baa qoorta isu galo meel la kala maraa la waayey marka waxaan ogaaday geedda soomalileena inay badow tahay ayagoo guryihii lagu xareeyey oon bannaanka u bixi karin ayay waxay isweyddiinayaan bandowgii aaway suu u eg yahay midabkiisu waasee war waa la yaabay warnamiyow hali bandowga sababtiis unwaanii ilmoobay gurigunka oodangna yaa islaan dariska ee maybaha dheegday ambalaas oo boofiig boofiig boofiig letaa dheegdi haroorta iridaha ningaraaday may letaa ar bandowgii ha foofay ha baaha aragnaan si inyaala ka tag
war bandowgii xali dadku ha bartaan amayaysan baran waa hirgalay laakiin xabasho badan ha soo yeeraysa goobihii caafimaadka iyo dukaamihii raashiinka gadaay ciidammadu waxay dhaheen hali xidho caanoleydii iyo hilibliyaashiina meel ay maraynay waayeen marka amarkala bixini wuxuu ahaa goobaha caafimaadka iyo dukaamada raashiinka gada inaan badowgu saamaynayn war ra-iisul wasaare kheyre wuxuu yidhi inta bandowga la saaro saxaafaddu ka mid maaha taliyaha booliskuna arrintaas waa sii adkeeyey oo wuxuu yidhi wariyaashu wacyiingelinta qayb fiican ayay ka qaateen ayaga laftigoodana qaar meela lagu celiya ayaa la sheegayey warnimayahow karoona xoogga ay dawladdu saartay iyo bandowga kudkii ka horreeyey iyo shabaab maxaa loo saari waayey isagaaba muuqday oo qoryasitee warwariye ama siciid jalaqsane la yidhaahdo ayaa xala waraystay afhayeenka gobolka banaadir markaa wuxuu su'aalay afhayeen bandowgu ma dadka kaliyuu saamaynaya mase macaaduunyada waa saamaynaya war axmed siciid cadaawadda xoolaha kala dhaxaysaa mindhaabadana ma gurigeed looga hoyataa aryadaha dadka maanta jooga bandow sooma gaarin bandowna minaad maqasho daydkaaga ha ka bixinaa la yidhaah marka soomaalida bandowga inay arkaan oy bartaan raba waxaan dhihi lahay saacaddi laguu qabtay ka hor gurigaaga dhexdiisa imaaw intaasna waxaan ku daraahey bandowgii waa bilawdaye bannaanka dhaafee beydkaa joog bandowgii waa bilawdaye bannaanka dhaafee beydkaa joog maahino hayehe bilawday how bannaankaa jooge beedkaa dhaaf yaartay warnimayow ninkii sooranyaro ahaa oo jilaaga ahaa shir jaraa'id buu cagaf burca taagan dusheeda ku qabtay jawaan ma la socda mise waa ka hadhay war shirkiisa jaraa'id waxuu ku bilaabay karoona waa masiibo ilaahay keenay cidina iskama eli karto aan ilaahay ka elin laakiin shirkayga jaraa'idoo maanta wuxuu ku saabsan yahay amarra karoona darteed loo soo saaray waxaana ka mid ah masaajidda ha la xidho marka waxaan leeyahay marfishyadii waa furan yihiin huteelladii waa furan yihiin maqaaxiyihii waa furan yihiin majlisyadii iyo meel kastoo dadku ku kulmi jireenna way furan yihiin markaasaa la yidhi halkii meelahoo ilaahay noogu naxariisan lahay ha la soo xidho intaas kaloo lagu cibaadaysan markaad soo xirtaan masaajidka ku imaada ee marka hore masaajidda keliya ha u xoog sheeganina oo ha ka bilaabinina xidhitaanka yaan ilaahayna rogina midda kale wuxuu ku sii daray burca qof baa laga helay koronafayras baa la yidhi markaasay dadkii ku soo yaaceen oo yidhaahdeen qofka koronafayraska laga helaya baan soo arkayna marka soomaaliduna fudaydka iyo waalida inta iska dhaafta xaaladda ha la socoto qof walbaa naftiisa ha ka taxadaro aryaadhaha soomaalida dhaqankeedu weligeeduu sida ahay adduunyada mihishil ka dhacna dadku waa kala cararaa soomaalina waa usoo kudaa aasay kor dhoobataa mugga waa tii hore loo yidhi how darbuuxa xoola wow duudan dadkaana meehi duumataal darbuuxa xoola wow duudan dadkaana meehi duumataal war arrintaas jarraa'in dhacdaa ka hadlay wuxuu yidhi masaajidda meeshii loo carari lahaayoo ilaahay lagu baryi lahaa weeye karoonahaad bannaanka uga badbaadayna baydka ilaahay kuuma dhex fadhiyo marka masaajiddu waa meeshii lagu badbaadi lahaayoo ilaahay lagu baryi lahaayoo salaatulqoof lagu duka lahaaye yaan lagu degdeginoo xarig lagula ordin hayahee jenaraal indha caddayaal masaajidada qunfun lagula kudinoo lagu boobin miyuu yidhi war masaajideedii beryaawunba qunuudka bahaay ilaahay maahan bani aadan hisaabii korna hal hirooyinka boobayna hatanna war masaajiddu waa xidigaha dhulka haddii la xidhana mugdi buu noqonayaa dhulku horta waxaan la yaabay karoonaha iyo al-shabaab maxaa isu galay ayagaa masaajidada dadka ku gaadi jiray war weli karoona masaajid soo galay lama arag war karoona waxaan u malaynayaa xaaladda adduunka inuu wax badan ka bedeli doono ra'iisul wasaarihi talyaaniga ayaan war cajiiba ka maqlay wuxuu yidhi horta cudurkan ilaahayaa keenay allaana naga qaadi kara rabbi aan isu dhiibnuu yidhi aryaadhaha ra'iisul wasaaraha talyaaniga boosi koonte minow saas yidhi tawxiidka bisaa ka dhiman war madaxweynihii maraykanka dhoorro trump iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda bumbeeye waxay dhaheen shiinuhu waa inuu soo caddeeyaa meesha korona ka yimid hayahee shiinuhu hadduu sheegi waayo cunaqabataynaan saaraynaa ma dhaheen war waa doqoynanaa miyay dhaheen hadduusan sheegin shaybaarada maraykanku ma soo saari waayeen meesha karoona ka yimid may xarfaane waa ka dhacsantihiine xariifka talaam la dhahayo xariifkan shiin biinu ka shakisan yahay aryaadhaha karoona meelow ka yimidba cilmi baaris kalamaan samaysa wax lagu ogaadaan idiin sheegaa kalamaan ma aqoon-yahanada caalamka ka hormareen aryaadhaha warka haynka dhex gelina arrintaanu waa cilmiye karoona ilaa iyo hadda dadkau dilay boqolkiiba sagaashan in ka badan waa rag karoona haddii la yidhaana waa magac dhadig mugga inuu yahay cudur gebarah oo xalash ragga u haya mahaas kaaga cad war dagaaladii sokeeyaba dadkii ku baaba'ay boqolkiiba sagaashan raggay ahaayeen aryaadhaha kuwaasoo xabaday ridaayeeno iyo kaa isdilaayeen xow kuwaanu bartilmaameedsaday war adduunka awalba cilmibaaris la sameeyey waxaa lagu ogaaday dadka ku nool in boqolkiiba toddobaatan ay dumar yihiin marka ma raggii oo si yaraynaya awalba ka yaraay dumarka waryaal anigu caqli baaris aan sameeyey waxaan ku ogaaday qof kastoo soomaaliya qabkiisa iyo qoyskiisa ayaa qarannimada kala weyn war guddoomiyihii gobolka hiiraan ee diiday inuu xilka wareejiyo xalaa ciidan ku soo dheelmadaa la yidhi oo kor degeen marka indhihiisa kama maan yarayne saakaw xilkii wareejiyey jinnimiirkiisa waa qabaa miya iilimayow haddaad xil laga qaadaydeen waa kaas haddaad wax ku dheefaydiina hallaqaqabininaha ma yirin warwar ma haysaane jabuuti maanta oo keliya boqol iyo konton qof dad ka badanaa korona laga helay tirada gudna waxay ku sii dhow dahay lix boqol horta annaga iyo reer jabuuti iyo muslimka oo dhan allah ka badbaadiyo laakiin tirada jabuuti laga sheegay waxay ii caddaynaysaa soomaaliya inta la sheegay inta aan la ogayn inay ka badan tahay war koroonaad ku rafanaysiin intii korona u dilay in ka badan ay shabaab jamac ma ku toogteen dhallinyaro inay soo arurinay dhaheen waa basaasiin haddee lix dhallinyaro ay jamac ma ku toogteen maalin dhoweydna waa kuwii shan kala toogtay aryaadhaha ummaddan haddii karoona dilaayo shabaabna layhaya intay ku baxsahee kow wixii dad ka siiya oo kadis weerar ku qaadaa dhammaan waysla karoone war taa waxaa ka daran shacabka iyo dawladda inta shabaab dila maahana inta kale dadkaa la laayo unbay tirshaano shaqo kale ma qabtaan aryaadhaha horta shabaab weli karoona ma ka warrameen mase laga helay cabdullow ha waalan karoone karoone kuma dhace warnamayo shabaab inuusan karoona ku dhicin ayaa noo roon sababtoo ah qofkii laga helo dadka isku qarxiyay dhahayaan casiiskiinna uuntoo quraa caabudaad mudane caalamkana kitaab buu u dhigay caraf lahoo weyne culumaauddiinkii sharciga lagu cisaynayey ciraabaha murtida waa inay ku cibro qaataane jidka lagu cartami maanta waa sabab cadaabe carablaableede carablaabna qiil ma laha iyo waan cabsanayaaye xaqa noo caddeeyay runtan cidi ka maarmayne wartaas waa arrin xaqiiqa ah macallimiinta dugsiyada ee wasaaradda waxbarashada ka cabanaya oo la gurmadeenay saddex bilood ma helin maxay tahay arrintaasi madaxtooyaduna shaqaale ka cabanayaan arkaya arrinta macallimiinta wasiir goodaxaa la weydiinayaa haryadaha wasiir goodax waxay macallimiintu dhaheen waa u geli weyna shaqaalaha dowladdow haddaad weydaan mushaar shaqada yaan loo joojinine intaad caqli kaashataan cabashada aad joojisaan caloosha dulqaadku shuba shaqaalaha dowladdow jardiima qurxoondhiso guryuhu yay naga dudumi shaqaalaha dowladow dan gaara intaad dhigtaan dan guudna u howl gashaan dalkan qarannimo kuduma shaqaalaha dowladdow dulqaad iyo daacadnimo intaad isku duubataan dhaafaca dalka iyo dadkaba bulshayahay calooshiyo adkaysta gaajada war haadha maxoogagii wadaniyiintaa naga dhex kacay
saaxiibadaasi kalamaan oo radio kulmiye oon bahawdaagnahay ay soo diyaariyaan dhegeystayaal ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay istuudiyaha koowaad ee radio cadaado uu ku leeyahay magaalada cadaado ayuu barnaamijka si toosa inaga imaanayay siddeetan iyo siddeed dhibic shan halka istuudiyaha labaad ee radio cadaado uu ku leeyahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug na aad si toosa uga dhegaysanayseen muujadda fmka siddeetan iyo siddeed dhibic eber magahertis dunidao dhanna waxaad nagala socoteen live streamka ee boggeena ww radio cadaada com dhegeystayaal saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeye barnaamijkan isla soo gaarnay magunaanadkiisii barnaamijka waxaa dhanka farsamada istuudiyaha koowaad iga saacidayay saaxiibkay haashim yare dhanka istuudiyaha magaalada dhuusamareebna saaxiibka cabdifatax fiyaad intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono saaxiibayaal dhegeystayaal waxaan idiga tegayaa heestii ama dhaantadii hordhaca barnaamijka aan idiin ballanqaaday ee abwaanka cabdinaasir cirro dhegeystayaal iyo heestiisii ama dhaantadiisii cusbayd ee casar
casar gaabkii cadceed oo iftiinka la ciidhay carabay sideeda codkaagu wejiye sargaabkii cadceed oo iftiinka la ciidhay carabay sideeda codkaagu weji cawadan ku bartaa ashaqlaygusade i carabay cudoon caynadaada lawa shanleygusade i carabay cudoon caynadaada lawa cusub lulay agaarka iftimaay cawalayday hunooy ka calmaday habla sablulay agaarka iftimaay cawalayday hunooy ka calmaday habla ishkii waan ka go'o codkii waan dayace ee carabay dartaa cidlane la dunta